بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون درسigeenna wuxuu ka bilaabanaa aayadda toddoba-iyo tobnaad ee suurat lbaqara mathaluhum tusaalahooda ka mathali aladii waa kii oo kale oo istowqada hursaday oo shitay naaran deb falamaa goortii adaa'at ay ifiday naartiiyo debkii maa xowlahu wixii hareerihiisa ahaaday dahaba allaahu alla uu la tegay binuurihim nuurkoodii oo wa tarakahum oo uga tegay fii dulmaatin laa yubsiruuna xaalay yihiin kuwa aan waxba arkaynin waxaan kusoo guda jirnay aayadihii ilaahi subxaanahu wa tacaala uu uga warramayey munaafiqiinta dadkuna waxaan soo marnay inay saddex qaybood yihiin gaalo khaalis ah iyo muslimiin khaalis ah iyo dad labadooda u dhexeeya oo munaafiqiin la yidhaahdo munaafiqiintiia marka meeshan waxaa lagu sheegay laba tusaale oo ay leeyihiin labada tusaaleba waa isla leeyihiin waa la yidhi ama waxaa la yidhi labadaa tusaalo mid kaasna waa ku tusaaley kartaa kaasna waa ku tusaaley kartaa tusaalaha koowaad oo lagu tusaaleeyey waa dad dab shitay habeen madow iyagoo jooga debkiina oo u ifay oo ay qaaqameen oo wixii hareerahooda joogana ay debkii ku arkeen kadibna markay debka ugu baahida badnaayeen ayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala debkii ka damiyey markaase waxay noqdeen kuwa mugdi aan isha farta lala helin ku jiray noqdeen saas waxaa ka dhigan munaafiqiinta maxaa yeelay adduunyada intay joogeen waxay dhaheen aamanaa waa aan rumaynay dhaheen iimaan ka been ah oo qalbiga ka jirin hadalkaas ay afka ka yidhaahdeen adduunyada waxay ku heleen wax birbiriq ah oo naftooda ku badbaada maalkooda ku badbaada ehelkooda ku badbaada oo seefta muslimiinta uga badbaaday adduunyada ku heleen laakiin aakhiro markay tagaan ayaa waxay weynayaan nacfigii hadalkii ay sheegeen adduunyada oo aamanaa aha ilaahi subxaana wa tacaala marka meeshaas wuxuu ku matelay ama dadkaas wuxuu ku matelay dadka debka shitay habeenka madoobo mugdiga ah ee debkii ifsaday ee debkii ku intifaacay ee markay isfaraxsadeen ayagoo debka baahi badan u qaba debkii uu ka demi haddana ilaahay marka wuxuu yidhi mathaluhum munaafiqiinta sifadoodu ka mathali aladii kii oo kale waay istowqada shitay naaran alladii bimacna aladiina ayaa laga wadaa haydeen culummadu alladii bimacna aladiina ayaa laga wadaa hoo mufrad loolama loolama jeedee jamaca loola jeedaa saa darteed damaa'irta gadaal ka imaan doonta oo dahaba allaahu binuurihim iyo wa tarakahum fii dulmaatin laa yubsiruuna waa damaa'ir jamaca waxay dhaheen marka alladii ism mawsuulkan bimacna aladiina waayo waxaa leeyaha mathaluhum munaafiqiinta tusaalahoodu ka mathali aladii ay ka mathali aladiina kuwii oo kale waay istowqada naaran naar iyo deb shitay ay istowqaduu shitay naaran falamaa goortii adaa'at naartii iyo debkii ay ifisay maa shaygii xowlahu ay xowlahum dadkii debka shitay hareerahooda ahaa markii debku ay naartii ifisay oo ay hareerahooda wixii joogay ay ku arkeen oo halaqa iyo haraamada iyo bahallada ay iskaga jeedeen dahab allaahu alla uu la tegay binuurihim nuurkoodii dadkaas debka shitay alla uu la tegey oo debkii la dilay oo wa tarakahum alla uu uga tegey dadkaas debka shitay fii dulumaatin mugdiyo dhexdood alla uu uga tegey laa yubsiruuna xaal ay yihiin kuwa aan waxba arkaynin ilaahi marka subxaanahu wa tacaala dadka sifadaasle wuxuu ku sifeeyey munaafiqiinta ou saas ku sifeeyey oo ku tilmaamay munaafiqiintu marka waxay ka dhigan yihiin dad dab shitoo kale ee debkii ku diirsaday ku intifaacay ayagoo isfaraxsadana debkii haddana laga dilay summun ilaahi wuxuu yidhi summun munaafiqiintu ay summun ay hum ayagu summun waa kuwa dhagoolayaal ah oo xaqa inay maqlaan waa ka dhegalayihiin bukmun waa aflaawayaal oo xaqa inay ku warramaan waa ka afla-yihiin cumyun waa indhoolayaalo waxay ka indhala-yihiin inay xaqa arkaan fahum ayagu marka munaafiqiintu laa yarjicuuna ma soo laabanayaanoo baadida ay ku jiraan ka soo laaban maayaan si asbaabta ay ku soo laaba lahayeenba waa ay ka irda xihan tahaye ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay munaafiqiintu waa summun dhegoolayaal kuwa aan waxba maqlin oo ka dhegala xaqa inay maqlaan bukmun waa aflaawayaaloo waxba ku hadli maayaanoo waxay ka afla-yihiin inay ku warramaan xaqa ku warramaan oo xaq kuma warramaan cumyun waa indhoolayaalo waxay ka indhala-yihiin inay xaqa arkaan fahum ayagu laa yarjicuuna marka ma soo laabanayaanoo baadida ay ku jiraan ka soo laaban maayaan ow ka sayibin ow ka asxaabi sayibin ama waa ka asxaabi sayib dad roob ku da-ay oo kale munaafiqiintu roobkaasoo min asamaa'i cirka xaggiisa ka ahaaday roobkaasoo fiihi dhexdiisa u ahaaday dulumaatun mugdiyo iyo wa racdun gugac iyo wa barqun hilaac yajcaluuna waxay yeelayaan dadka roobkaasu ku da-ayo asaabicahum farahooda waxay yeelayaan oy gelinayaan fii aadaanihim dhegahooda min asawaaciqi biriqyada cabsi ay ka cabsanayaan darteed ama min ajli sawaaciqi sawaaciqda darteed xadara almowti geeri cabsi ay ka cabsaayaan darteeday dhagaha faraha u gelinayaan wallaahu allana muxiitun waa mid koobaaya bilkaafiriina gaalada mid koobaaya yakaadu waxau isagaa albarqu hilaacu yakhdafu inuu dafo absaarahum aragyadooda kulamaa mar walboo adaa'a lahum ou ayaga u ifiyo hilaacu dhulka u ifiyo masho waa soconayaan fiihi hilaacay ku soconayaan iftiinkiisa wa idaa adlama hadduu mugdiyoobo hilaacu calayhim dushooda qaamuu waa istaagayaan walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaana ladahaba waa la tegi lahay bisamcihim maqalkooda iyo wa absaarihim aragyadooda in allaha ilaahiyey calaa kulli shayin qadiiri shay walba waa mid awooda meeshaana ilaahay subxaanahu watacaala tusaale kale ou bixiyey oo ay leeyihiin munaafiqiintu ay leeyihiin labadan tusaale tusaalahan iyo kii hore labaduba waa mid walboo ka mida munaafiqiintu waa leeyihiin marka kaad rabtaad ku tusaale kartaa kaasna waa ku tusaalaha tusaale u yahay kanina iyo miaalkaana miaal iyo tusaale u yahay munaafiqiinta waayahay miaalkan labaad waa maxay miaalkan labaad waa dad roob ku da-ay roobkuna waa roob xoog leh waana roob mir ah oo habeen da-aya wuxuu leeyahay gugac iyo biriq iyo hilaac uu leeyahay dadka marka roobka uu ku da-ahi waxay ku jiraan cabsi fara badan iyo jashac iyo argagax ay ka argagaxayaan qaylada gugaca iyo biriqda dhacaysa markaasay markay gugaca maqlaanba dhegaha faraha gashanayaan caraduna waa mugdi mugdiyo fara badana iskugu yimid mugdiga roobka mugdiga habeenka iyo mugdiga daruuraha roobka sida marka iftiinna waxaa u ahbaa hilaaca bisaa iftiin u ah marka hilaaca ay walacow yidhaahdaba inta yartaaho hilaacu ou carada iftiimaha ay soconayaan kadibna markii hilaacu ou dhammaado waa istaagayaan se meel u dhaqaaqaan ma yaqaanaane markaase waxay ku jiraan cabsi iyo baqitin ah in biriqu ku dhacdo ama sidoo kale hilaacu inuu indhatiray ka baqaayaan markaasay dhegaha faraha gashaayaan markay shanqarta gugaca maqlaan saasoo kale waxaa ah munaafiqiinta waxay saas ku yihiin munaafiqiintu markay nabiga la joogaan calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa waa nima baqaayo oo cabsanaya waxayna ka cabsanayaan nabiga iyo saxaabadiisa waxaa ku kalifay aamanaa inay dhahaan aan qalbiga ka jirinna waa cabsi ay nebi maxamed iyo saxaabadiisa ka cabsanayaan si marka naftooda iyo maalkooda iyo ehelkooda loo badbaadiyo ayay waxay dhaheen aamanaa ay dhaheen waa niman fuleeyihiin ah oo doqomo ah oo gaalada bannaanka taagan oo gaalnimadooda bannaanka la taagan way ka doqonsan yihiin way ka fulaysan yihiin waxay caabudayaan oo ay ka baqayaan oo u tukanayaan oo u soomayaan oo ay sekada u bixinayaan cabsasho ay dadka muslimiinta ka cabsanayaan marka mar walba waxay ku jiraan cabsi iyo qalaq iyo baygag iyo argagax ay ka argagaxsan yihiin ama aayadu soo degtaa xaalkiina caddayda oo nabiga laydiin sheegaa oo saxaabada nabiga calayhi isalaatu wasalaam laydiin sheegaa oo xukun dila laydinku soo ridaa laydinku rogaa oo laydin dilaa saasay ku jiraan cabsi ah iyo qalaq noocaas ah dhinacaas waxay kala mid yihiin ninkan roobka uu ku da-aayo mahigaanka habeenka madow ee guwaca iyo biriqdu iyo hilaacuna ay korkiisa ka walalac leeyihiin oo ka gugucayaan oo ka shanqarayaan sidoo kale sida kaasu mugdiye ugu dhex jiro ayaguna mugdiye ugu dhex jiraan ilaahay marka wuxuu yidhi ow ka sayibin ow ka sayibin ay ka asxaabi sayibin roob asxaabtiis iyo dad roob ku da-ayo oo kala waaye munaafiqiintu roobkaasoo min asamaa'i samada ka yimid iyo daruurta roobkaasoo fiihi dhexdiisa ou ahaaday dulumaatun mugdiyo ay ahaadeen mugdiyo roobku waa mugdi daruurtu roobku uu ka da-aahi waa mugdi habeenuu roobku da-ahi waa mugdi waracdun sidoo kalena guwac iyo shanqari ay ahaadeen roobka dhexdiisa iyo wa barqun ou ahaaday roobka dhexdiisa hilaac ou ahaaday dadkaasu ay lamid yihiin munaafiqiintu yajcaluuna waxay yeelayaan kuwaas roobka ku da-ahi asaabicahum farahooda waxay yeelayaan yacni faraha waxaa laga wadaa faraha foodahooda fii aadaanihim dhegahooday gelinayaan maxay u gelinayaan dhegaha faraha min asawaaciqi ay min ajli sawaaciqi asawaaciq waa jamcu saaciqa saaciqaduna waa biriqda biriqdana mar walba waxaa la socda markay biriqdu dhacayso waxaa la socda shanqar iyo gugaca la socda weliba culus oo dhegajabis ah marka ilahi wuxuu yidhi yajcaluuna way yeelayaan asaabicahum dadka roobku ku da-ahay farahooda foodooda waxay yeelayaan fii aadaanihim dhegahooda dhexdooda min asawaaciqi ay min ajli sawaaciqi biriqyada darteed iyo shanqarta biriqda la socota darteed ayay dhegaha faraha u gashanayaan shanqartaas culayskeeda isu adkaysan karin xadara almowti waxay dhegaha faraha u gashanayaan xadara almowti cabsasho ay geeri ka cabsanayaan geeri ka cabsasho darteed oo waxay isleeyihiin gugaca iyo biriqda darteed amaad u dhimataanoo biriqdu idinku dhacda wallaahu ilaahayna muxiiqun waa midkii koobaya bilkaafiriina gaalada waa mid koobahoo ilaahay subxaanahu watacaala cid ka baxsan karta lama arko ilaahay marka gaalada cilman iyo waqudratan ayuu ku koobo ilaahay subxaanahu watacaala awooddiisa ay ku hoos jiraan goorka u rabowna ilaahay subxaanahu watacaala uu dhagatiraho indhatiraho uu nafta ka qaada oo uu halaaga ilaahay subxaanahu watacaala yakaadu lbarqu yaa ilaahay yidhi hilaacu wuxuu sigaa yakhdafu inuu dafo absaarahum aragyada inuu ka dafo aragyada dadkaas roobka ku da-ayo hilaaca wuxuu sigaa inuu indhaha ka dafo oo u indhatiro se indhaha haddii nuurkooda nuur wax badan ka tan badanu ay arkaan oy la kulmaan waxaa khatar indhuhu ugu jiraan qofku inuu indhabeelo ilahay marka wuxuu yidhi yakaadu lbarqu yakhdafu absaarahum saa darteeda waxaa laga yaabaa qofku inay indhamadoobaato haddii layr xoogle lagu shido ee aankii layrkii laga damiyo inay wax u jeedi weydo cabaara suurtagal ah ilahay marka wuxuu yidhi yakaadu wuxuu sigaa albarqu hilaacu yakhdafu inuu dafaayo absaarahum aragyadooda kuwaas oo uu indhatiraayo kulamaa mar walbo adaa'a oo u ifiyo hilaacu lahum ee dadkaas roobka ku da-ayo ou dhulka u ifiyo hilaacu mashow fiihi waa ku soconayaan hilaacii iftiinkiisii ku socaaya layr kale ma haystaan leyrkoodu waa hilaacaas inay ku indhabeelaan ay ka baqaayaan marka markay rabaan inay socdaan waa habeen madow waana roobabaa waa habeen roobabaaw ah waa mugdi isha farta lalama heli karo marka markii hilaacu oo walac yidhaahdaba inta yartaahoo iftiinka hilaacu ou jiro ay waxay soconayaan intay soco karaan waayahay wa idaa adlama hadduu mugdiyooba calayhim dushooda hilaacuna oo hilaacu ou go-ana oo iftiinka hilaacu dhammaadana qaamuu way istaagayaan see ma soco karaane ma geedaa idinka horreeya ma godaa idinka horreeya ma bahalaa idinka horreeya ma yaqaanaan layr fara badanay heleen habeenkuna waa mugdi layrkiina waa damay indhihii anka wixii awal hore arki lahaayeen haddeer layrkii ku cusbay dartiisay u arki weynaayaan walow shaa allaahu alla hadduu dooni lahaa yaa ilaahay yidhi inuu indhaha ka qaado walow shaa allaahu alla hadduu dooni lahay la dahaba waa uu la tegi lahay bisamcihim maqalkooda iyo maqaladooda iyo wa absaarihim aragyadooda hadduu ilaahay dooni lahaa inuu indhatiro dadkaas roobka ku da-a ama dhegatiro oo guwaca ku dhegatiro oo hilaaca ku indhatiro ilaahay subxaanahu watacaala waa uu yeeli lahaa walow shaa allaahu alla hadduu dooni lahay ma doonine inuu saa tan yeelo la dahaba waa uu la tegi lahay bisamcihim maqaladooda iyo wa absaarihim aragyadooda ina allaha ilaahayna calaa kulli shayin qadiir shay walba waa midkii kara oo awooda ilaahay subxaanahu watacaala yaa ayuhannaasu dadow ucbuduu caabuda oo cibaadada u gaar yeela oo u khaalis yeela rabbakum rabbigiin allagii alladii rabbigii caabuda khalaqakum idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum adinka idinka horreeyey lacallakum tattaquuna likay tattaquuna saaad iskaga jirtaan cadaabka ilaahay subxaanahu watacaala markii laga soo warramay muslimiintii khullaska ahaa gaaladii khullaska ahaana laga soo warramay munaafiqiintii labadooda u dhexeeyana laga soo warramay qolana daahirka kula jiray qolana baatinka kula jiray ayaa ilaahay subxaanahu watacaala si guud dadkii ula hadlay munaafiqiin muuminiin iyo kufaar caddaysatay aa si guud ilaahay ula hadlo si guudaa baaq loogu diray ilaahay marka wuxuu yidhi yaa ayuhannaas dadow ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabuda ucbuduu waxaa laga wadaa ay waxiduu rabbakum rabbigiin cibaadada ku gaar yeela oo u khaalis yeela wa ilaa mushrikiintuba ilaahay kuwa caabudo waa ahaayeen laakiin cilladdu waxay ka jirtay ilaahay cibaadada uma gaar yeeli jirin ilaahay marka wuxuu leeyahay dadow ilaahay cibaadada u gaar yeela cibaado aan ilaahay loo gaar yeelinna waxba ma gasho qiyaamaha dadka gaaladu markii la naarayo waxyaabaha ahlunaarku ay leeyihiin waxaa ka mid ah ayagoo la khitaabayo la hadlaaya asnaamtii ee ilaahay la caabudi jireen oo dabka oo naarta lagula shubay ee waxay leeyihiin tallaahi in kunna la fii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin markii aan ilaahay idinla simaynay baadi cadaan ku sugnaynay leeyihin oo ilaahay cibaadadiisa aan idinla siinayn ilaahayna waxbay cibaadada ka siinaayeen asnaamtana ilaa asnaamtana cibaadadii ilaahayay wax ka siinaayeen saasay marka mushrikiin ku ahaayeen marka macnuhu maaha ucbuduu caabuda rabbakum rabbigiin caabudo cibaadada wax ka mid a rabbigiin siiya loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa ucbuduu caabuda oo cibaadada u khaalis yeela rabbakum rabbigiin u khaalis yeela alladii rabbigii cibaadada u khaalis yeela khalaqakum idin abuuray jinni iyo insiyow allihii idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum adinka idinka horreeyey ilaahay subxaana wa tacaala waxyaaba fara badan uu cibaado ku mudan yahay ayuu ku sifaysan yahay oo ay ka mid tahay abuurka uu ka mid yahay iyo ahaysiinta dadka uu ahaysiiyo khalqiga abuurka uu abuuro ilaahay subxaanahu watacaala sifadaasoo cid ilahay la sheegi kartaa aysan jirin sifadaasoo weliba aad ilaahay u qirantihiin ilaahay inuu gaar leeyahaana aad qirantihiin mushrikiinay allihii marka sifadaas ku sifeysnaa cibaadada asagaa keligii iskaleh keligii siiye cibaadada hala siinina cibaadada cidaan sifadaas ku sifaysnayn cibaadada hala siinina oo asnaam iyo kurtumo iyo dhagaxaan adinku aad qorteen ah ucbuduu caabuda ra- ee, dadow rabbakum rabbigiina caabuda aladii rabbigii caabuda khalaqakum idin abuuray waladiina kuwiina abuuray min qablikum adinka idinka horreeyey keligiin idinma abuuray wax walboo la abuuray ilahay isaga abuuray lacalakum tattaquuna ay likay tattaquu saad ilaahay ciqaabtiisa iskaga jirtaan lacalakum tattaquuna ay likay tattaquu saad ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa iskaga jirtaan ood allah uga cabsataan aladii allihii caabuda oo cibaadada u gaar yeela jacala lakum idinkaga yeelay alarda ardada firaashan gogol wasamaa'a samadana idinkaga yeelay binaa'an saaqaaf wa ansala soo dejiyey min asamaa'i cirka ka soo dejiya maa'an biyo fa akhraja soo saaray bihi ee bisababi lmatari ku soo saaray min athamaraati xaalow thamaraadka ka ahaaday ee midhaha risqan risaq soo saaray iyo quud risaqaasoo lakum adinka idiin sugnaada falaa tajcaluu dadow ha yeelinina lilaahi allah u yeelinina andaadan waxyaaba alla u dhigma walxaal antum taclamuuna aada ogtihiin inaan ilaahay wax u dhigma oo aysa jirin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sii sheegay waxyaabihii ilahay uu cibaadada ku mudnaa cibaadada uu keligii ku mudnaa waxyaabahaasuu ilahay keligii ku sifaysan yahay asnaamta iyo waxyaabaha ilaahay lala caabudaana aysan ku sifaysnayn iyo makhluuqu alladii allihii caabudu cibaadada u khaalis yeela marka ilaahay yidhi jacala lakum alarda ardada idinkaga yeelay firaashan gogol aada goglataan idiin fidiya ardada meeshaad rabtaan aad ka degaydaan meeshaad rabtaan aad uga soconaysaan saad rabtaan aad u isticmaalaydaan ardada ardada iyo dhulka allihii gogosha idinkaga dhigay sidii gogoshii idinkugu goglay allahaas cibaadada u khaalis yeela wasamaa'a samadana idinkaga yeelay binaa'an saanqaaf korkiina ku daboolan idinkaga yeelay allahaasaa cibaadada keligii mudane keligii caabuda oo wa ansala soo dejiyey min asamaa'i sidoo kale samada iyo daruurtana ka soo dejiyey maa'an biyo oo roobka idinsoo di'iyey biyuhu waa roobka hadda meeshaan biyaha waxaa loola jeedaa roobka ee fa akhraja soo saaray markuu biyaha roobka biyaha soo di'iyo samada ka keenay oo roobka samada ka keenay soo saaray bihii matarkaas iyo roobkaas uu cirka ka keenana ku soo saaray isaga sababtiis min athamaraati xaal sheegaas la soo saarahay ay mir- uu miraha xaggooda ka ahaaday risqan risaq idinkugu soo saaray risaqaasoo lakum idinka idiin sugnaaday allihii cibaadada u khaalis yeela cirka roobka ka keenay roobkiina sababtiis dhulka idinkaga soo saaray risaq aad quudataan iyo wax xooluhu idin cunaan iyo wax idinku quudataan falaa tajcaluu ilaahay marka wuxuu yidhi ha yeelinina lilaahi allaha saas ku sifaysan ha u yeelinina andaadan ay amhaalan wa nudaraa'a ha u yeelinina kuwa u dhigma oo sow cibaado u mudan yahay iyaguna cibaado u mudan ciddii aad cibaadadii cibaadada aad wax ka siidaa waa ilaahay kuu tahay ood ilaahaad ka dhigata marka ilaahay subxaanahu watacaala ilaahyo kale ha la dhikaminina falaa tajcaluu ha yeelinina lilaahi alla ha u yeelinina andaadan waxyaaba u dhigma ha u yeelinina walxaal antum taclamuuna aada ogtihiin in ilaahay subxaanahu watacaala wax u dhigma ha aysa jirin wax u dhigma inuusan jirin ilaahay waa ogtihiin maxaa saatan loo leeyahay magaalada waxay ictiraafsanaayeen in ilaahay subxaanahu watacaala wax u dhigma ha aysa jirin haa way ictiraafsanaayeen maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah haddaad weydiido gaalada waryaa idin abuuray allah ilaahi subxaanahu watacaala khalqiga iyo risaqa iyo maamulka ilaahay inuu la gaar ahaa ayay aaminsanaayeen ee ma isa aaminsaneen waxaasu inay waxna abuuraan waxna arsaaqaan waxna maamulaan ilahay marka wuxuu leeyahay falaa tajcaluu ha yeelinina lilaahi alle andaadan kuwa u dhigma ha u yeelinina walxaal antum taclamuuna aada ogtihiin ilaahay inaan loo dhigmin subxaanahu watacaala wax u dhigma hanu aysan jirin xadiiskii saxiixeen ku jiray cabdullahi bin mascuud wuxuu leeyahay nabigaan la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayu dembi acdam cinda allah dembi kee u weyn ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala nebi maxamedow markaasaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqaka ilaahay mid u dhigma inaad u samaydo walxaal huwa khalaqaka alla uu ku abuuro adiga cidaan marka ku abuurin oon abuurkaada wax ku lahayn oo maamulkaada wax ku lahayn oo barbaarintaada wax ku lahayn inaad alla la sintaahay dembi ilaahay laga galo midka ugu weyn waa midkaas waa shirkigee wain kuntum haddaad ahaateen oo tihiin fii raybin kuwa shaki ku sugan mimaa kii shaki uga sugan nasalnaa aan soo dedejinnay calaa cabdinaa addoonkeenna korkiisa fa'tuu la kaalayoo la imaada bisuuratin suurad la imaada min midlihi qur'aankoo kale kala imaada wadcuu una yeerta shuhadaa'akum markhaatiyaashiinna min duuni illaahi xaalay alla sokadiisa ahaadeen in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheega fa in lam tafcaluu haddaadnaan samaynaynin walan tafcaluu maba samaynaysaanoo ma samayn kartaane fattaquu iska jira marka annaara naar allatii naartaasoo waquuduhaa waxaa lagu shidaahay annaasu ay yihiin iyo walxijaaratu dhagxaan uciddat waa la diyaariyey naartaas lilkaafiriina gaalada ayaa loo diyaariyey ilaahi subxaanahu watacala meeshaan wuxuu uga warramay waxyaaba ku saabsan qur-aankiisa sugid uu sugaayo iyo jawaabid laga jawaabayo dacayad ay qur-aanka mushrikiintu ay ku fureen oo ah in qur-aanku uu yahay been abuur nebi maxamed uu been abuurta calayhi salaatu wasalaam marka ilahi wuxuu leeyahay haddii qur-aanku uu been abuur yahay oo nebi maxamed uu been abuurta adinku nabiga waa ka tiro badantihiin calayhi salaatu wasalaam carabiga uu yaqaanoo kalena waa aad taqaanaan marka intay isku tagtaan qur-aankao dhan iska dhaafa laydinkama rabee qur-aankan wax lamida waxaad ka keentaan suurad qur-aankanoo kalea balkeena inta been abuurataan haddii wuxuu been abuur yihiin maxaa yeeley haddii wuxuu been abuur yihiin inta uu maxamed oo keligiisa uu awoodo calayhi salaatu wasalaam haddaad intiina isku tagtaan inaad awoodi weydaan suurtagal maaha haddii wuxuu ay yihiin awood bini aadan wax ku saabsan ay yihiin ee awood ilaahi subxaanahu watacala aysa meesha ku jiri haddii marka arrintu sida aad sheegaydiin ay tahay fursadaa laydin siihahay la imaada hal suurad oo qur-aankaoo kalea bal keena inaa cadaynaha qur-aanka u yeedha bal inaa cadaynaha oo kale keena muddadaad rabtiinna qaata ciddaad rabtiinna kaashada asnaamtiinna jinnigiinna insigiinna carab cajam wax allaala waxaad kaasho kartaan kaashada aqoon-yahanadiinna saxaradiinna kulli iskaashada haddii marka aad la timaadaan aayad qur-aankaoo kalea suurad qur-aankaoo kalea haddaad keentaan suurad qur-aankaoo kalea haddaad keentaan warkiinu waa cad yahay ah qur-aanku inuu been abuur yahay haddaad qur-aankaoo kale keentaan haddii waxa soo haray aad keeni weydaan qur-aanka suurad qur-aankaoo kale haddaad keeni weydaan markaas maxaa laydinka rabaa markaas lafihiina xunka u turta oo iska jira naarta iyo cadaabka waxa lagu huriyaaho oo lagu shidaaho ee yihiin dad gaalaahoo sidiinoo kala iyo dhagxaan dhagxaantaasoo weliba culamada qaar ay ku fasireen dhagxaanta ay caabudi jireen ilaahay marka wuxuu yidhi wain kuntum haddaad tihiin fii raybin kuwa rayb iyo shaki ku sugan oo mima kii shaki uga sugan nasalnaa aan soo dadejinnay calaa cabdinaa addoonkeenna muxameda aan kusoo dadejinnay kusoo dadejinnay waxaa laga wadaa qur-aanka hal habeen oo leylatulqadri ah ayaa ilaahi subxaanahu watacaala samaa-u dunya kusoo dejiyey kadibna si tartiib tartiib ah ayaa saddex iyo labaatan sano nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka loogu soo dejinayay marka qur-aankii waa mid aan hal mar nabiga hab lagu soo siine tartiib tartiib loogu soo dejiyey marka wain kuntum haddaad tihiin fii raybinku waa shaki ku sugan oo mimaa kii ka shakisan nasalnaa aan soo dejinnay calaa cabdina addoonkeenna aan kusoo dadejinno oo qur-aan ah in ilaahay xaggiisa uu ka ahday haddaad ka shakisan tihiin fa'tuu la kaalaya oo la imaada bisuuratin suurad la imaada min milihi min milihi damiirka min milihi ku jira culamada qaar waxay u celiyaan min milihi min mili lqur'aan sida qur-aanku uu yahay oo kale oo qur-aanku u nadaamsan yahay oo kale qur-aan u nadaamsan oo ad been abuurateen bal hal suurada keliya ka keena haddii qur-aanku uu been abuuriya waxaa kaloo min milihi damiir ku jira loo celiyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu waa keligiise bal nin kaloo nabiga ahayn calayhi salaatu wasalaam intay isku tagtaano nin iska raadidaan bal nin kaloo nabiga ahayn calayhi salaatu wasalaam inuu intaanoo kale uu sheegi karo bal ka keena bal waxaa kaloo layidhi mintu wasilatun wa tawkiid oo markaas waxaa leeyahay fa'tuu la kaalaya bisuuratin la kaalaya suuraddaas oo milihi qur-aankaoo kalea wadcuu una yeerta shuhadaa'akum shuhadadiinna shuhadada waxaa laga wadaa asnaamta shuhada iyo markhaatiyaalna waxaa loogu bixiyey waxay aaminsanaayeen munaafiqiintu ama gaaladu waxay aaminsanaayeen in asnaamtu maalinta qiyaamo ay u markhaati kacayaan gaalada ugana markhaati kacayaan in dadkaanu ay adduunyada xaq ku taagnaayeen wadcuu u yeerta shuhadaa'akum shuhadadiinna iyo asnaamtiinna iyo wixii goobjoogayaal idiin ah oo idiin gargaaraya min duuni illaahi alla sokadiisa xaale waxaasu ay ahaadeen in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run ku sheegaya in qur-aanku been abuur yahay la kaalaya qur-aanka hal suuradahoo lamida hal suuradoo qur-aankaoo kalea balkeena fa in lam tafcaluu haddii marka aadnaan samaynaynin oo aadnaan samayn sida hadda laydin faray oo ah hal suuradoo qur-aankao kalea inaad la timaadaan intay isku tagtaan haddaadnaan saa samaynayn walan tafcaluu manaba samaynaysaane mustaqbalka cimrigiin weligii maba samayn kartaane fattaquu iska jira annaara naar iska jira oo lafiihna ubaqa marka haddii wixii laydiin dira aad keeni weydaan oo ictiraafa uu ogaada qur-aanku inuu xaq yahay min allaahina uu ka ahaada ciddii beenidan ay ahlu naar tahay fattaquu marka iska jira annaara naar iska jira allatii naartaasoo waquuduhaa waxaa lagu huriyahay oo lagu shidaahay annaasu dad ay yihiin iyo walxijaaratu dhagxaan uciddat waa la diyaariyey naartaas lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey ama uciddat xaal naartaas la diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey jumladan xaalna waa laga dhigi karaa ee mustanafana waa laga dhigi karaa taad ka dhigtaba waxay daliil u tahay masalo ahlu sunnadu ay qabaan oo ah in jannada iyo naarta mid walba oo ka midu hadeertaan ay abuuran tahay oo ay diyaarsan tahay naartiya meeshan looga hadlo waxaa layidhi naartiya waxaa layidhi uciddat loo diyaariyey lilkaafiriina gaalada loo diyaariyey macnaheedu waa diyaarsan tahay waay wallaahu subxaanahu watacaala aclaa waaclam wabilaahi towfiiq